الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen khamiisah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah shabeellada hoose mid ka mid a gaadiidka cadowga oo maanta lagu gubay howlgal gaaraha oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolkaasi waa halkee goobta lagu beegsaday maleeshiyaad kirdada ee gaariga laga gubay faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah jilib xarunta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe munaasabad daafur u ahayd mashruuc cusub oo lagu soo noolaynayo cilmigii xalaqaadka masaajidda ayna iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo lagu qabtay masjidka dabaqa ee degmadaasi mas-uuliyiin iyo culimmo kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka waxaan caawa idinkugu haynaa sarkaal ka tirsan maleeshiyada guurguurtay oo ku dhaawacmay iska horimaad ka dhaca magaalada beledweyne iyo xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda oo kooxda hirdada ku eedeeyey inay ku fashilantay amniga iyo siyaasadda dalka qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah dhulboobka ka socda muqdisho oo xargaha goostay iyadoona tobanaan kun oo qoys ay yihiin kuwa banaanyaal ah kadib markii dhulalkoodii la boobay idaacadda islaamiga andalus oo heshay dukumentiyo iyo xogo dheeraad ah oo ku aadan qaabka kooxda hirdada ay u boobto dhulalka muqdisho falanqeen ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu haynaa cabdiraxmaan cirro hogaamiyaha maamulka ashaadaradirirka isku magacaabay somalilan uu ku goodiyey cid kasta oo somalilan ku gardaroota waxaan ugu tegi doonnaa guryahooda qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaada kala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa dhulboobka ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa xargaha goostay iyadoona tobanaan kun oo qoys ay yihiin kuwo banaanyaal ah kadib markii dhulalkoodii la boobay idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay dukumentiyo iyo sidoo kale xogo dheeraad ah oo ku aadan qaabka kooxda hirdada ay u boobto dhulalka muqdisho waxaa arrimahaasi falanqaynaya oo caawa barnaamijka igala qaybgelaya walaalka maxamed xasan alfaatix ugu horeyn maxamed soo dhowow waxaad inooga warantaa xaaladahan iyo dhulboobka ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho bismillaah aad baad u mahadsantaha bashiir dhulboobka ka socda magaalada muqdisho wuxuu gaaray meeshii ugu xumeed wuxuuna soo maray heerar kala duwan markii ugu horeysay idaacadda islaamiga alandalus ayaa heshay dukumentiyo caddaynaya qaabka loo dhacayo hantida shacabka ee magaalada iyo askar iyo saraakiil mas-uuliyiin ay ka mid yihiin oo ku lug leh dhulboobkan ugu horeyn dhulboobkan bashiirow xasan gurgurte ayaa soo bilaabay mudaxileedkiisii hore labada kun shan iyo tobankii ilaa iyo labada kun lix iyo tobankii labadii sannadood ee ugu dambeysay mudaxileedkiisa ayuu aada sare u qaaday wuxuuna boobka ugu daran ka geysanayay xayndaabka xerada xalane iyo garoonka diyaaradaha muqdisho halkaas ayaana boqolaal boos xasan garguurte iyo xigtadiisa ay boobeen qabyo ayuu kaga tagay boobkii hantida hadda markii uu dib usoo laabtay wuxuu bilaabay inuu dhammaystiro qabyadii boolida ee xasan uu bilaabay laakiin markan ayaa ugu darneedoo si xawli ah ayay magaalada dhulboobkani oo u saameeyey bashiirow arinta xuduudda mudan waxay tahay in wixii ka dambeeyey sanada labada kun afar labaatanka bilowgeedii dhulboobka uu karkaaraha jabsaday dukumentiyada aan helnay waxay muujinayaan in dhulboobka ay ku lug leeyihiin ilaa iyo saddex jiho kuwaas oo kale ah xildhibaano xigtada xasan gurguurte iyo qandaraaslayaal ganacsato u badan oo xasan lacago malaayiin doolara oo kula heshiiyey in dhulkan ay keenaan kadibna ay ka iibsadaan dhulalkan la boobayo waxay isugu jiraan bashiirow ilaa iyo saddex qaybood qaybta hore waa dhulka loo yaqaano danta guud amba dhulkii dowladii siyaad bare iyo dowladihii ka horeeyey ay lahaayeen sida xarumo wasaaradeed goobo caafimaad iyo saldhigyo ciidan waa meelihii hantidii dowladda ahaan jirtay xasan gurguurta iyo kooxdiisan hadda waxay ku marsiyoodeen in dowladdu dhulkaasi ka maarantay oo ula jeedaan kooxda ridada ee ayna iska sii iibinayso qaybta labaad waa dhul dowladdii siyaad bare ee ku wareejeysay shacabka shacabka ay u hibaysay waana suuqyada suuqyo ku yaalo bakaaraha suuqyo ku yaalo degmada hodon suuqyo ku yaalo degmada xamarweyne kaaraan yakshi dhammaantood afka ayaa la marsaday bashiirow suuqyadan saraakiil dhulboobka u qaabilsa xasan gurguurta ayaa tegay way calaamadeeyeen kadibna waxay kasii iibinayaan ganacsato jeebweyn iyo manlaawayaal ah haddii aan imaano qaybta koowaad xasan gurgurte wuxuu kula saaxiibay xildhibaano iyo saraakiil tiimkiisa amba kooxdiisa ka tirsan oo qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa markii ay u codeynayeen ajendayaasha kooxda ridada waxaa lagula heshiiyey in boosas laga siinayo dhulalka la boobay sidaas ayayna ku heleen dhulalka waxaa jiro ganacsato kale oo la naas nuujiyey oo kooxda ridada ku daaban kuwaas oo dhulka marka la boobo oo cagafta la geliyo kadib iyaga laga siinayo lacago aad raqiis u ah kadibna iyana ay lacago fara badan oo malaayiin doolar ah ay sii siisanayaan maxamed waxaa faahfaahin naga siisaa dukumentiyada iyo xogaha dheeraadka ay heshay idaacadda islaamiga alandalus tusaale ahaan bashiir oo dukumentiyada aan aragnay waxaa ka mid ah in dhulal ku yaala muqdisho loo xiray qaar ka mid ah la taliyaasha madaxweynaha waa kooxda ridada hogaankeeda xildhibaano ayaa sidoo kale loo xiray dukumentiyada waxaa ku cad akoono banki oo lacago lagu shubay waxaana sumad looga dhigay dhul dhulka hebel ayaa lagu qoraya tusaale ahaan waxaa laleeyahay dhulka tarabuunka dhulka siliga miisaanka dhuxusha telefishinkii hore deegaano fara badan ayaa ku suntan lacagta la bixinayo warshadii birta oo kale lacag ku dhow toban kun oo dollar ayaa calaa boos kooxda ridadu ay ka qaadatay halka ganacsatada ka macaashayana ay lacag ka badan saddex iyo labaatan kun oo dollar ay kusii iibinayaan waxaa kale oo ka mid ah dukumentiyada aan helnay xildhibaano ka tirsan kooxda ridada oo qaab dullaalimo ah arintan uga xooleysanaya dadka qaar dhulka ayaa inta lagala wareego cagaf la gelinayaa mana lagu soo laabanayo qofkii rabo ayaa dib looga iibinayaa halka meelaha qaar tusaale ahaan la taliyaha madaxweynaha ee la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada wuxuu sameynayay dadka ayuu dhulka ka boobayaa marka dhulka uu ka boobo qof walba wuxuu u ballan qaadayaa in qofkii lacag bixiyo dhulkiisa dib loogu celinayo laakiin marka hore waa in cagaraf la geliyo kadibna waa la cabiraya dadka lacagta looga qaadaya lacago malaayiin dollar ayaa hadda akoonada kooxda ridada ku jirta dadkii guryahoodii laga dhacay qaarkood kuwa lacagta haysto ee awooda inay dib dhulkoodii loogu sharciyeeyo iyana lacagna way ka baxday mana helin dhulkoodii laba musiibo ayaa isugu darsoontay oo ah in marka hore guryahoodii oo guryo filooyin ah cagaf la marsiiyey hanti ay kaga khasaartay kadibna la yiri dhulkiina waa laidin siinayaa ee lacag bixiya lacagtaasna ay bixiyeen welina aysan haysanin warqado iyo sabarloogayaal caddayn ah dukumentiyada kale ah helna waxaa ka mid ah bashiirow in nootayooyinka caanka ee magaalada muqdisho ee dhulalka kala wareejiya loo geenaya dhulka oo laleeyahay boloog hebel iyo boloog hebel baabi'iya nashaqadii hore ka tira ee nashaqada hore ku dhejiya marka ay ku cuslaatane lagu cagajuglaynayo in la xirayo iyo inay taageeraan argagixisadu ay ula jeedaan inay taageeraan mujaahidiinta yacni waa labageeriyaad dadkan dhulkoodii waa la dhacayaa kadibna nootaayooyinka madax banaanaa waxaa lagu qasbayaa in dhulkaas ay totali ay ka saaraan waaxda dhulbixinta ee gobolka banaadir ayna qaataan awaamirta cusub iyo dhulbixinta kale wejiga labaad ee dhulalka la boobayo marka aan kasoo tagno waxaa jira weji saddexaad bashiirow oo runtii aada dadku ila yaabeen oo ah in waxba kama jiraan laga dhigayo dhulalkii ay bixisay dowladii siyaad bare laga soo bilaabo kun sagaal boqol sideetankii ilaa iyo kow iyo sagaashankii burburkeedii sidoo kale waxaa wax kama jiraan laga dhigayaa dhulalkii ay bixisay dowladii cabdiqaasim salaad dhul ka badan lix boqol oo boos oo ku yaalo degmada hodan iyo degmada daniel halka iska galaan ayaa waxba kama jiraan laga dhigay kooxda riddada waxay ku qasabtay nootayooyinka dhulalka bixiya ee muqdisho iyo waaxda dhulalka ee gobolka banaadir in dhulkaas gebi ahaanba la baabi'iyo waxaana qof walba laga qaadayaa lacag baad ah oo gaarayso toban kun oo dollar lacago boqolaal milyan ah ayay ka sameynayaan dhulkaas waxaa kale oo jira in dhul dadkii deganaa laga barakiciyey ee la boobay ilaa ay hadda la dhisa la-yahay sababa la xiriira cabsi laga qabo in dadkii laga boobay ay soo weeraraan degmada hodan oo kale dagaal ayaa ka dhacay warshadii hore ee birta dagaal ayaa ka dhacay meelaha qaar kooxda riddada way ku dhiiran la-dahay inay iibsato wax iibsaday ayayna la-dahay bashirow haddii aan eegno dhulalka la boobay waa kuwo carakawa ah oo aan la tiri karin badidooda warshadii dabdamiska ayaa ka mid ah warshadii kabka warshadii daawada warshadii dhiiga ee suuqa xoolaha dayactirka telefishinkii hore siliga toofiiq isbitaal lansleti gantaalaha warshadii caanaha tarabuunka warshadii taraqa iyo sigaarka xiradii shiinaha shir kale ofishaale carwadii hore ee qaranka suuqii sinaai guulwadayaasha suuqii xamarweyne kowda meey iyo beerta sayidka iyo qaybta kalluumaysiga iyo meelo badan oo u dhow ayraboorka muqdisho suuqi bilaaja carab miisaanka dhuxusha madbacadii hore ee qaranka iskuiska ifka xalane siliga amerikaanka xeradii gaadiidka xeradii curyaamiinta iskuiska calikamiin genaraal daa-uud xamar jajab qabuurihii iskoola bulusiya bangigii dhiiga iyo iskuulkii taleex yacni waa meelo aada u fara badan laakiin waxaa arinta hadda dadka ay ka aanfariirsan yihiin ay tahay in lacaga baad ah laga qaadayo boosaskii dadku ay deganaayeen sharciyada caadiga haystay ayaa lacago laga qaadayaa qofkii dhiib waayena waxaa la gelinayaa katarabiil magaalada dhaqaalaheedii ayaa aada hoos ugu dhacay waxaa fadhida oo aan shaqaynaynin qeybta kala iibinta dhulalka dalaaliin kumanaan ah oo noloshooda ay ku tiirsaneed ganacsiga dhulka ayay shaqadii ka fadhidaa waxaana sidoo kale dukumentiyada aan helnay ka mid ahaa in dad ganacsato loo xiray dhulka qaar markii dadka ay lacagtii ka aruursadeen kadib ay dibadda u dhoofeen iyagoo malaayiin doolar wata arinkaas oo runtii dadku aad ay kaga walacsan yihiin haddii aad kusoo xoorino muqdisho waxay maraysaa marxaladii ugu adkeed marka loo eego dhanka dhaqaalaha amniga iyo dhulalka dad kumanaan kun oo qoys ah oo ka barakacay muqdisho markii guryahoodii la boobay ay hadda waxay aadeen dhanka deegaanada ceelasha biyaha qaarkood wilaayaadka islaamiga aadeen qaarkood gobollo fafog ayay aadeen dadka ayaa beerka dhulka ku haya sababa la xiriira iyagoo aan haysanin meel ay degaan iyo wax ay quutaan marka bashiirow aafadaas ayaa ku habsatay shacabka magaalada muqdisho oo runtii ay tahay in heeridaas ay iska qaadaan arrimaha layaab kale bashiir waxaa ka mid ah in xataa dhowr dab oo ka kaca suuqyada caasimadda kooxda riddada ay ka dambeysay tusaale ahaan suuqa xamarweyne ayaa gubtay markii habeenkii uu gubtay oo dabdamis la keenay wixii la dimi kara dabkii la damiyey wixii kalena ay gubteen subaxii alse dadku markay imideen waxay arkeen ciidamo isku gadaamay suuqii oo sili ku wareejiyey kadibna saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa yimid waxayna u sheegeen in suuqan ganacsato laga iibinayo dadka waxaa ku dhacay anfariir qaarkood ayaa miirku ka tegay markii hantidoodii ay waayeen oo ay kharaacmeen haddana dhulkii ay dukaamada ku lahaayeen goobaha ganacsiga lala wareegay suuqbacaad oo kale markii dabku dhowaan oo ka kacay sidaasi la mid ah subaxii dambe waxaa tegay muungaab oo sheegay in wadooyin la bixinayo dhulkana la cabiranayo marka taas waxay muujisay in dabab dhowrah oo muqdisho ka kacay kooxda ridada ay ka dambeysay ujeedkana uu yahay in hantida ay gubato marka ay baaba-dana dhulka la boobo marka kacdoon waali ah kooxda ridada ee ka wada muqdisho oo ku aadan dhanka dhulboobka xildhibaano la taliyaal iyo saraakiil ka tirsan xafiiska xasan garguurte ayaana boobkan ku lug leh dadkuna si aad ah ayay arrinkan kaga walaacsan yihiin siyaasiyiinta murtadiinta ee mucaaradkana waxay sheegeen in doorashada soo socota haddii ay ku guuleystaan ay dib u soo celinayaan dhammaanba dhololkii la boobay laakiin lama oga ballanqaadkaasi waxa ka fuli kara aad buu mahadsan yahay walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa oo inoo falanqeynayay dhulboobka xargaha gooste ee ka soconaya magaalada muqdisho iyo xogaha iyo dukumentiyada andalus ee ka heshay arrimahaasi
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo sarkaal ka tirsan maleeshiyada guurguurta ayaa ku dhaawacmay iskahorimaad ka dhaca magaalada beledweyne qodobkaas iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida oo kooxda ridada ku eedeey inay ku fashilantay amniga iyo siyaasadda dalka waxaad ku dhegaysanaysaan xubintan hadaleynta warbaahintii guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada baraawe ayaa lala egtay gaari qooqan ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga iyadoona uu gubtay gaarigii qaraxa lala beegsaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal maleeshiyada gurgurtee kaga dhaawacmay iskahorimaad ka dhacay beledweyne iskahorimaad culus oo u dhexeeyey maleeshiya ka wada tirsan murtadiinta ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo ay ku dhaawacmeen dad uu ku jiro sarkaal ka tirsan murtadiinta dagaalka ayaa socday muddo kooban waxaana uu dhex maray maleeshiyaad kala taabacsan milatariga riddada iyo kuwa booliiska oo isku qabtay dhismee lagu waday in laga sameeyo magaaladaasi inta la xaqiijiyey waxaa iskahorimaadkan dhex maray maleeshiyada riddada ku dhaawacmay sarkaal tababare ah oo ka tirsan ciidanka booliiska riddada oo magaciisa lagu sheegay dhaqane cabdulaahi wehliye oo loo garan ogyahay xirane sidoo kale waxaa iskahorimaadkan ku dhaawacmay qof rayid ah oo ay ku dhacday mid ka mid ah rasaastii ay isdhaafsanayeen maleeshiyaadka ku dagaalamay beledweyne waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciro oo yiri cid kasta oo somalilan ku gardaroota waxaanu ugu tagi doonaa guryahooda madaxweynaha maamulka la baxay somalilan oo saaka kulan la yeeshay saraakiisha ugu sarreysa ciidanka maamulkaasi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka jawaabaan gardarro kasta oo kaga timaada dibadda waxa uu intaa ku daray in siyaasadda gobolka ay mar kasta isbeddelayso taasina ay diyaar u ahaadaan somalilan waa dal nabadeed qorshaha inaguma jirto in aynu cid ku duulno laakiin waxaan u sheegaynaa cid kasta oo doonaysa in ay somalilan ku gardarooto in aan guryahooda ugu tagi doonno ayuu yidhi hadalkiisan ayaa kusoo beegmaya xilli aad loo hadalhayo in madaxweynaha xukuumadda muqdisho uu yimaado magaalada laascaanood muddo soddon sano ka badan markii ugu horreysay somalilan ayaa dagaal looga saaray magaalada laascaanood labada kun saddex iyo labaatankii taasi oo sababtay in xukuumadda muqdisho ay maamul cusub ka dhisto halkaasi kaasi oo loogu magacdaray waqooyi bari soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan xukuumadda muqdisho ku weedeeyey in ay ku fashilantay amniga iyo siyaasadda cabdirashiid jilay oo ka mid ah xildhibaanada xukuumadda muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheikh ay wajahayso fashil siyaasadeed islamarkaana ay shisheeyaha la gashay heshiisyo ka dhan ah ummadda soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in xukuumadda muqdisho ay khiyaantay baarlamaanka islamarkaana ay ku sirtay in ay ansixiyaan heshiisyo aysan arkin sida uu hadalka u dhigay kuwaas oo shisheeyaha loogu gacangeliyey kheyraadka dalka waxa uu intaas ku daray in sidoo kale ay ku fashilantay siyaasadda arrimaha dibadda marar badanna ay heshiisyo la gashay dowlado isdiidan isagoo sii hadlayey ayuu sheegay in ciidamada xukuumadda muqdisho ay noqdeen kuwa taag daran oo iyagoo jabay iska dhiibay dowlado shisheeye geysta kalena xukuumadda muqdisho ay dadka ku qasbayso doorashooyinka xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa bashiir waa inagaynta
waa hagaag dhegeystayaal qaybaa dhexe ee faafreebku wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jubbada dhexe munaasabad daafur u ahayd mashruuc cusub oo lagu soo noolaynayo cilmigii xalaqaadka masaajidda ayna iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa lagu qabtay masjidka dabaqa ee degmada jirib munaasabadan oo ahayd mid ballaaran waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe culimo iyo marti sharaf kale oo kelimaad ka jeediyey ugu horeyn waxaa xafladda lagu daafuray aayado qur-aan ah waxaa xigi doona sheekh cabdulqaadir oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay xalaqaadka aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون wlilaahi alxamdu mowduuca loo fadhiyo anigu keliya maadaama aan qeyb ka ahay xalaqaadka la sheegay ee cilmiyada ah ee loogu talagalay ummadda islaamka inay ka faa'iidaystaan ayaa un markaa mushaaraka ama un ka qeybgeli weeye talagalkaygu culimada islaamka ee ka hadlaysa maanta xalaqaadka cilmiyada ah ee qiimaha badan ahlalcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen allah wuxuu ammaanay subxaanahu wa tacaala alcilma wa ahlah cilmiga sharciga ah waa cilma alkitaabi wasunna iyo wamaa waalaahuma kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo inti raacda ee la xiriirta cilmu sharci la yidhaahday cilmigaa asagaa alle wuu ammaanay iyo cilmigaas ehelkiisuba wuxuuna allah ku booriyey addoommadii cilmiga asaga inay bartaan oo ay ku dhaqmaan oo ay tanfiidiyaan ama ay meelmariyaan iyo inay ka sahay qaataan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat wuxuu alli leeyahay allah wuxuu kor u qaadayaa kuwa mu'miniinta idinka mu'miniinta idinka mid a marka dadku ma sinna ilaahay baa wuxuu kor yeelayaa dadka mu'miniinta ah wa khaasatan kuwa ululcilmiga ah sidaa darteeda falcilmu min afdali aacaat aacaadka ilaahay lagu ateeco ama alli loogu dhowaado kuwa ugu fiican buu ka mid yahay wa ajali lcibaadaat cibaadaadka waaweyn buu ka mid yahay liannahu nawcun min aljihaadi fii sabiili illah waxay culimmadu leeyihiin waa nooc min aljihaadi fii sabiili illah aljihaadu fii sabiili illaahi aclaa darwati lislaam soo ma ahayn diinta islaamka darajaadkeeda meesha ugu sarreysa waa in ilaahay dartiisa loo jihaado gaalada la iska dhiciyo soo ma aha cilmiguna waa nooc min aljihaadi wey marka darajaadkiisa ama darajadiisa waad fahmaysaa xadiid mashhuura waxaa ku yimid ee nabigeen inuu yihi calayhi salaatu wasalaam talabu lcilmi fariida calaa kulli muslim cilmiga dalabkiisa iyo raadintiisu waa fariida waa waajib macnihi cilmiga la sheegayana waa keen waa alcilmu الsharciy muslimkaa xadiiska ku jira waxaa looga jeedaa bay culimada leeyihiin ashaksi اlmuslim shaksiga muslimka lianna almuslim haddii la yidhaahdo haween iyo rag iyo kulli way soo wada gelaya alxaafid ibn اlqayim raximah اllahu tacaala wuxuu yihi ina sharaa'ica alislaami waajibatun calaa kulli muslim shariicada islaamka ama diinta islaamka barashadeedu ruux kastooo muslima waajib bay ku tahay walaa yumkinu adaa'uha ilaa bacda macrifatiha waalcilmi biha shariicada islaamka gudashadeedu suurtagal ma aha ilaa marka la barta kadib mooyaan iyo markii cilmi loo yeesho shay aanan aqoonin sameen laguma dhihi karo sidaa darteeda camalka iyo cibaadada iyo wax kastood samaynayso cilmi u baahan yihi cilmiguna barasho la-aan lama keeni karo sidaa darteeda xaafidka hadalkii baa socda wuxuu leeyahay wallahu tacaala akhraja cibaadahu min butuuni ummahaatihim laa yaclamuuna shaya waa aayaddii qur-aanka macnaheeda soo maa wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum allah idinka soo saaray laa taclamuuna shayan ilaa tacrifuuna shaya markaasuu allah wuxuu raaciyey adawaadkii macrifada ama wax lagu baran lahaa ayaa alle ka sheekeeyey wajacala lakum asamca waalabsaara waalaf'ida lacalakum tashkuruun wuxuu yidhi haddana wahal yumkinu cibaadat اllahi alatii hiya xaquhu cala alcibaadi kullihim ila bilcilm xaqa alle ee cibaadada ah addoommadii miyay samayn karaan ma suurtagalba ilaa cilmi in loo helo mooyaan wahal yunaalu lcilmu ilaa bialabi cilmigu miyaa la gaara in la dalbo mooyaan waayihii hore waxaa la dhihi jiray cilmi waa loo xereystaa waa loo baahdaa tacalluq baa loo galaa waa loo soo rafaadaa baa la dhihi jiray hadde waana mas'ala salafkii saalixa ah ka bilaabanaysa bale culimmada islaamka waxay tusaalooyinka ka dhigaan waxaa ka mid ah cilmiga iyo u safarkii qisatu muusa maca alkhadr waxay leeyihiin ahlulcilmigu cilmiga la raba shareecada barashadiisu waa laba nooc mid waa farad faradkuna laba nooc buu sii noqon farad kifaayi la yidhaahdo iyo farad cayn haddaan iska soo koobo waxay leeyihiin fardu caynku waxaa la yidhaahdaa maa laa yasacu axadan jahluhu wax ruuxba aysan u bannaanayn ninna aysan u bannaanayn inuu jaahil ka noqdo salaad tukashadeeda ma aqaan miyaa laga yeelaya allah garan maayo iyo towxiidkiis miyaa laga aqbalaya cilmiga usuusha loo yaqaano ama usuululiimaanka iyo arkaanulislaamka culum fara badan wey xataa culumta mucaamalaadka wixii laabudda ah barashadiisu fardu ceen baa la yidhahdaa waxay yidhahdeen culimada islaamku waa anwaac fardu ceen cilmu usuuli iliimaani walcaqiida kow cilmulcaqiida barashadiisu waa fardu cayn salaada asaa ka horeeya labo cilmu sharaa'ic ilislaami kasalaati wazakaati wa naxwihima saddex waxay leeyihiin cilmulmuxaramaati waxyaalaha alle kaa xarimay cilmigiisu waa waajib inaad barataa kashirki waalfaaxishati wa naxwihima afar waxay leeyihiin cilmu axkaami almucaasharati waalmucaamalaati alatii bayna annaasi cilmiga dadka wada dhaqankooda ku saabsan bimacnaa guurka cilmiga ku saabsan cilmu nikaax soo lama yidhaahdo nikaax ruuxii raba waajib buu ku noqonaya iyo guur intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey mas-uulka xalaqaadka oo ku hadlayey afka maktabka dacwada ee xarakada shabaab ulmujaahidiin kana warmay ujeeddada xalaqaadkan laga leeyahay alxamdu lilaahi wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah wa qaala tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun wa qaala sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin halkan maanta waxaan iskugu nimid xafladdii oo furitaanka xalaqaadka ka socda masaajidda wa min ahdaafi alxalqa alqimam liasxaabi alhimam altaabicati limu'asasati aljaamica wax kasta oo la bilaabo oo la qabanayana ahdaaf iyo dan laga leeyahay ayaa jirta marka ahdaaftaasna waxaa ka mid ah qodobadan meesha ku qoran waxaa weeye masaajidda in la camiro oo xuska alla lagu camiro xalaqada cilmigana lagu camiro si jahliga aan uga hortagno inaan ku camirno masaajidda xalaqaadka cilmiga midda labaad inaan qayb ka qaadanno oo nasiib weyn aan ka qaadanno dhaxalka nebiga meesha uu yaallo oo masaajidda ah midda saddexaad in dadka lagu booriyo laguna dhiirogeliyo asxaabulhimamka alcaaliya bitaxqiiqi dumuucaatihim si ay u xaqiijiyaan damacyadooda dadka damaca sare leh oo inay waxbartaan rabaa midda afraad in la waasiciyo meelaha wax lagu baranayo oo culumta sharciga lagu baranayo masaajidda iyo meelaha kaleba loo geeyo midda shanaad oo laga leeyahay aalaabta laga leeyahay ka mid a waxaa weeye cilmiga in laga qaato culimmada afkooda iyo mashaayikhda afkooda waxay ka faa'iido badan tahay culimmada in la hor fadhiisto oo cilmiga laga qaataa waxay wax badan ka faa'iido badan tahay qofku inuu miimari iyo alaabo yaryaro asagu uu isku agaasintay inuu ka qaato marka sidaas darteed cilmiga waa in laga qaato culummada afkooda markaad cilmiga culummada afkeeda ka qaadatid ayuu cilmigaa qaadata wuxuu noqonayaa cilmi barakaysan oo sidii la rabay ka turjubaya midda lixaad cilmiga in la faafiyo sharcigaa dadka dhexdiisa dhammaantood mujtamaca dhexdiisa in cilmiga sharcigaa lagu faafiyo midda toddobaad in la dacbiyo cilimaadka xalqooyinka yacni in la hormariyo oo aad loogu dadaalo midda sideedaad in la hormariyo nidaamka xalaqaadka cilmiga ayadoo lagu hormarinayo wasaa'isha xadiidiga alaabaha waxyaalaha cusub oo hadda nagu soo kordhay sida makarafoonada iyo iyadoo looga faa'iidaysanayo in xalaqaadka lagu hormariyo makarofonku faa'iido badan ayuu leeyahay xertu si fiican ayay u maqlaysaa cilmiga dadka deriska oo masaajidka deriska la ahina way ka faa'iidaysanayaan midda sagaalaad in la qaymeeyo weeye dadka aqoontiisa in la qaymeeyo ardada oo ka soo baxaya xalaqaadkaas iyo in la amaal mariyo jaa'isana la siiyo oo shahaado la siiyo la aqoonsan yahay midda toddobaad oo ugu dambaysa in ardada lagu booriyo inay kulmiyaan cilmiga iyo camalka inay cilmiga bartaan kuna camal falaan sidaas ayay ka kooban tahay tobankaas qodob ayay ka kooban tahay ahdaafta laga leeyahay iyo waxyaalo kaloo ka sii badan ayadoo gobollada dhanna insha allah wuu gaari doonaa marka inay si uga faa'iidaystaan isku mid a wakhtiga aad haysatid ka faa'iidayso intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay culimaa udiinka kale ah sheekh fu'aad maxamed kalaf sheekh jaamac cabdisalaam iyo sheekh cumar xayaakallah ayuha alikhwatu fi illaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsanahay inaan la kulmo xalqo weyn taasoo la rabo ummaddu inay cilmiga ku qaado allah wuxuu leeyahay subxaanah wa huwa asdaqu alqaa'iliin qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun markii cilmiga intaanan la ammaanin alle wuxuu ka hormariyey dadka ammaanan inay yihiin dadka cilmigooda ku camalfalayo amman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajida wa qaa'ima halkaa marka waxaa ka cad ninkan la raba in la ammaanayo ahlu cilmiga inuu yahay nin qiyaamuleyl u taagan oo alle subxaanahu wa tacaala xilliga ay dadka hurdayaan dhinaciisa uu firaashka ka kacayo tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima rasaqnahum yunfiquun sidaasay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay dadka cilmiga ku camalfalay inay yihiin dad allah subxaanah wa tacaala kaga baqayo maalinta qiyaamo raxmadiisana rajaynayo markaasaa la yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun fakam min caalimin ayaa dad diin ugu yeedhay xalqadiisa laba nin waa dhaafi weyday markuu dhintayna cilmigiisa lama barakaynin sirta ku jirta maxay tahay sirta ku jirtaa waxaa weeyaan ninka waxa uu sheegayo hadduu ku camal falo alla waa barakaynaya walaalayaal fursad haaliya ayaana idinsoo martay reer jilib haddaad tihiin culimmadii baa joogto in fursaddaa laga faa'iidaysto alle subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay wax la dalba wax u qiimo badan inuu cilmi yahay maxaa yeelay rasuulkiisi wuxuu amray inuu ka siyaado dalbo waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad allaah ku weydiisataa inuu cilmi kuu kordhiyo cilmiga oo la zaa'idsadaaye waa wax aad u qiimo badan waxaad ogaataan wax kasta oo adduunyada lagu sameeyo adduunku kaaga hari laakiin cilmiga naafica ah aakhiru kuu raacaya aasuu nebigu yuhi sala allahu calayh wasalam almasjidu beytu kulli taqiyin man kaana almasjidu beytahu hee jacala allaahu lahu alrawxa waalrayxaana caraf iyo wanaag baa alla u yeelayaa siraadkuu ka gudbayaa jannadii buu gelayaa raallihaanshiga alle ayuu gaarayaa aan ku dadaalno masaajida inaan camirno wafaqniya allah waiyaakum bima yuxibu wayarda waxaan sheegayna kuwa ku camalfala allah naga dhigo allah subxaanahu watacaala waxaan idiin weydiinayaa magaaladeennan allah noo barakeeyo
acuudu billahi min shaytaan rajiim bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd mowduucan ay walaayadu tarkiisanayso hadday bilaabtay ee ku saabsan xalaqaadka cilmiga ah iyo diinta in maantay barashadeeda loo istaago waxa weeye waa arrin aada iyo aada u qiimo badan oo mustaqbalka ummadda aada iyo aada insha allah u nuurin doonta una xoojin doonta aada iyo aad baan usoo dhaweynana aan uguna faraxsannahay ilaahay subxaanahu watacaala horumarka ummadda waxa uu ku qayiday wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddii aada samir iyo la timaadaan taqwo gaalo wax idin yeelimaysaa lii taqwadiina waxay noqotay tacalum alcilmi asharci waalcamalu bihi in cilmiga sharciga la barto lana dhaqangeliyo samirkana maadaama culamada qaar ay yidhaahdeen waa jihaadka waxaan odhan karnaa hadda jihaadku tacalum alcilmi asharci waalcamalu bihi buu soo gelahay marka waxaa samirkan soo gelaya markaas waa waa istimraar meesha ay ka bilaabtay hadda wilaayaadku ay ka bilaabeen iyo xarakaduna waa waa furihii ugu horreeyey luqada luqada la-aanteed wax isku toosi karaa ma jiraan fiqigu dibbuu ka imaan karaa markaa luqada fahamto marka way asiibeen haddii ay wilaayaadku ay go-aansadeen inay luqada ka bilaabaan cilmiga la-aantiisna meel la gaarayo male sheekh sacdi waa kii odhanayey sheekh naasir sacdi raximahullah saddex arrimood ciddii samaysaa waa cisowdaa waxbay noqotaa adduunya aakhiraba qofka iyoiyo jamaacaduba ummaddu waxbay noqonaysaa qofka tarkiisyana waxbuu noqonaya wuxuu yihi alcilmu watadayunu waljihaad tadayunku waa alcamalu bilcilm marka dardaarankayga xalaqaadkan ku aadan waxa weeye yar iyo weynba in laga qayb qaato ninkii raba inuu dee dhexalkii nebi maxamed waa kan weeye wax kale maha ninkii aan rabin dhexalkii nebi maxamed inuu ka qado waa inuu ka soo qayb galaa oo fursada laga faa'iidaystaa cilmigu wax dhib badan maaha qaab weliba bidaa iyo markii loo bilaabo naxwada meeshaad aragta laga bilaabo kitaabka almamtic la yihahdo waa kitaab sahlan nin walba fahmi kara w wax adag ma cilmiga o dhan marka waxaan leenahay ku talin lahaa qof kasta oo cizi adduuniya mid aakhira doonaya falyatafadal albaabkiisa waa furan yahay wabilahi towfiiq maanta waxaynu joognaa aynu marti unaynu soo dhoweynaynaa xalaqada lagu magacaabo xalaqaat alqima liasxaabi ilhima loogu talagalay dhallinyarada iyo da'yarta wilaayaadka joogta in ufuqooda kor loogu soo qaado tacliimtooda kor loogu soo qaado inaan xalaqaadkii nimaadno oo masaajidii biamnin waistiqraarin oo xulaqaadkii aan ka baranno culimmadeennii aan hoos fadhinno waa nicam ilaahay ina weydiin doono uma latus'alunna yowmaidin cani nacim wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicamkaas waxaa ka mid a ikhwaanii ilaahay wuxuu suurtogeliyey oo walaafajiyey walaalaha maktabu dacwa iyo wilaayadoo isku duuban ilaahay wuxuu waafajiyey in ay culimmadoodii rabbaaniyiinta ahayd ilaahay subxaanahu watacaala inay u dhiibaan risaalo yidhaahdaan da'yarta soo koraysa muddo hal sano ah bar waxaad samaysaan maada heblaha laga dhiso masaajidka hadda aan fadhinno sheekheenna fasir qur'aan sheekh cabdulqaadir wuxuu ka bilaabay dersi lagu magacaabo kitaabu naxw ayuu ka bilaabay duruustaas socotay masaajidkan iyo masaajid badanna ay ka socotaa qof kasta oo mu'mina qalbigiisa ayaa ku farxahaya oo ku diirsanaya dhammaan waxaan leenahay nicamka noocan oo kale ah waa fursad aan ma taqaanaa goordhowan ciwadkeeda aadan helaynin wakadaalika haddana aan kugu soo laalaabanaynin waa dad mutamakiniina sheekh cabdiqaadir iyo sheekh sayid baa loo masaajid waxay ka bilaabeen hal kitaab hadduu kani ku dhaafo gelinka hore ka kalaad gelinka dambe tegaysa la waqti oo munaasabana waa lagu soo kala hagaaji labada sheekhna waa laba mutamarisiinku ah hadday tahay maawaadka ay dhigayaan oy yaqaanaan iyo dariiqada ay duruusta u bixinayaan ay u gudbinayaan aada iyo aad bay runtii ii soo jiidatay waxaan leenahay ilaahay ha inoo xifdiyo ardadana waxaan ka codsanaynaa inay macalimiintooda iyo culimmadooda u duceeyaan xubnihii xalaqaadkan cilmiga ah ee lagu furayay masjidka dabaqa ka hadla waxaa ka mid ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada dhexe marka insha allahu tacaala dadka muslimiinta ee mujtamaca dhammaan waxaan leeyahay waxaan ku boorinayaa inay ka soo qayb galaan xalaqaadkaas ay ka faa'iidaystaan cilmiga la'aantiisa wax kuu suurtageli karo ma leh weyseqaadka wuxuu u baahan yahay cilmi buu u baahan yahay salaada dukashadeeda waxay u baahan tahay cilmi haddii marka qofka cilmi uu baranin ma socon karo wax jirana ma ah ilaahay subxaanaه wa tacaalana wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab in xalaqaadkaas masaajidda la soo buuxiyo dhammaanteenna daacay waay maanta si gaar ahaan waxaan ula dardaarmayaa dadka micnaha nuqubada ah waxaan leeyahay xalaqaadka soo xaadira xalqatu اlqimam liasxaabi اlhimam aad baan u soo dhowaynaynaa haddaan nahay nuqubada jubbada dhexe anoo afkooda ku hadlaayo aad baan u soo dhowaynaynaa haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe aan nahay aad baan u soo dhowaynaynaa
ugu dambeynna waxaa xalaqaadkaas si toosa ugu dhawaaqay inay furmeen sheekh cali darwiish weliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bacsalaam walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii inugu kulmiyey beydka rabbi subxaanahu wa tacaalaa inaan xafladdan ku furanno allihii inoo qadaray ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala nicmooyinka rabbi waxaa ka mid ah cilmigan shareecada rabbi ee aan baranayno ilaahayna uu inagu irsaaqo ina siiyey culamo rabbaaniyiinoo ina barta iyo arday barataba allihii inagu irsaaqay aan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala alxamdulilaahi waxaan u mahad celinaya jazaahum allahu khayran martidii inagala soo qayb gashay furitaankii xafladdan aadku u qiimaha badan xalqatu lqimam liasxaabi alhimam bacda daalika walaalayaal xalqadan ilaahay subxaana wa tacaala inoo suurageliyey ee maanta aan u fadhino furitaankeeda ee maalin iyay joogtay miiska wadahadalka inoo saarneedoo la lahaa war xalaqaadkii masaajidda see loo soo nooleeyaa wuxuu ilaahayna soo gaarsiiyey in la qoro oo la rogrogo oo lajnaadii dad loo saaro oo la yidhaha bal ka soo taliyo wixii idiin muuqdo ra'yiga ka keena ilaahay subxaana wa tacaala aakhirkiina wuxuu inooga dhigay xalqadan barakaysanee khayrka badan ee khalqiga intaa laeg ay soo ajiibeen oo fursaddaa ka faa'iidaysteen tirada dadka hadda lagu sheegaya saddexda boqol ee dheeraadka ardayda diiwaangashan iyo in ka agdhowo iska dul saarano mustamiciinahoo diiwaanka aan ku jirin ilaahigii inoo suurageliyey yaan uga mahad celinaynaa oo ina soo dhaafsiiyey marxaladdii isweydiinta iyo miiska ay saarnayd marxalo camali ina soo gaarsiiyey waxaan ilaahay weydiisanaynaa iyadoo xalqadan duruusta baxaysaee kutubada ah qaybo ka mid ah iyagoo ardadu ay qalin jebiyeen oo laleeyahay xafladdii qalinjebintii kitaabkaas yaa la joogaya ha laga soo qayb galo waxaad ogaanaysaan barashada ilaahay diinkiisa waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay dadku uu ku ciseeyo oo ku sharfo kor ugu qaado maantana dad badan oo magaaladan ku nool fursadii ay u haystaan ilahay kitaabkiisa inay bartaan iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxbarashada marka insha allahu tacala ardada waxaan ku dhiirigelinaynaa wakhtigooda inay ka faa'iidaystaanoo culimmadan inoo joogta laga faa'iidaysto dariiqooyinka wax lagu barta ee asalkii inoo ahaa xalaqaadku ahaa waayahan dambe waxaa inoogu soo kordhay dariiqan kale ee aaladan casriga ahee miimariga iyo falaashyada iyo kombyuutarada in wax laga akhrista sheekhaan miimariga iyo kombyuutarka wax kaa akhrinaya waa sheekhaad adigu u talaysa horta haddii qalbigaada wax ku soo dhacaan oo suuq aad wax oga baahatana waa kaa haddaad caajisto oo aad dareento xoogoo yar hurdo iyo wax ku galaana waxaad leedahay war aan yara seexdo bal hadhow waad dhegaysan doontaa laakiin xalaqaadku waxay kaga duwan yihiin waa sheekh adiga ku maamula adigu ma maamushid wakhtiyaa laguu sameeyey jadwalkaasaad ku soo xaadiraysaa haddaad ka soo dibdhacdo ii jooji iyo ii dibdhig midna ma laha taas marka waxay keenaysaa ardaygu inuu isagu issoo xilqaamo wax walboo ku heeran oo mataqaanaaye caqabaad uu qabsan lahaa inuu ka soo gudbo yay ku qasbaysaa oo naftu aysan dhihin biriyaad dhegaysan doontaa aysan dhihin faa'iidooyinka xalaqaadka laga helaya ka mid tahay waxyaalaha xalaqaadka laga helo waxaa ka mid a sheekha afkiisaaad ka qaadanaysaayo waa sheekha aad wax weydiin kartoo dhihi kartaa sheekh maxaad oola jeedaa arrintaa iyada caqabaddaa hadday timaado maxaa looga gudbi karaa masaladaa bal ii waadixiyo ii caddayaad dhihi kartaa laakiin wadaadka mimari wax ka akhrinaya wuxuu dhihi lahaa wuu yidhi isaguna kuma horjoogo wax ma weydiin karta taa marka waxaa la dhihi karaa cilmiga dariiqada hadda maanta ilaahay subxaana wa tacaala inugu soo riday waa dariiqadii ugu sawaabsanayd uguna fiicneed wax lagu baran lahaa waxaa la yidhaahdaa cilmiga marka la baranayo waxayna dhihi jireen wadaadadii hore rafazada saddexdaa xaraf yaa cilmiga beesu ahay dhihi jireen inaad barato xelow haddaad yani qofku inuu rafiiq leeyahay oo ra'diya ciduu weheshado cilmigan ay iskula ceshadaan oo issaxaan oo isdotoosiyaan oo nashaadkii ugu kaalmaysta inuu leeyahay inuu zaadii oo ah zaad inuu leeyahayoo dee qof irsaaqdii heli kara inuu yahay qof baahanoo gaajoon waxba ma baran kara daalkii oo iyadana dadaal inuu la yimaado qof dadaalaya fadiyaa ka mida oo fahmadii ah qof fahmale inuu yahay qof aan waxba fahmaynin isna waxba ma baran karo fursaddii marka maanta waan haysanaa dadaalkii waan la imaan karnaa dad mataqaanaa rufaqo nala oo hawsha nagula jiro waan heli karnaa waxaan heli karnaa marka fursadda iyada inaan ka faa'iidaysanno oo dadaalkeeda iyo juhdigeeda aan la nimaadno yaana laga rabaa waxay tanu marka xalaqaadkii hore ee soomaali taqaanay kaga duwan tahay waa xalaqaad hadduu ilaahay idmo ardayga abaalmarin lagu siin doono ijaazi abaalmarin ba laisugu dari doono oo la dhihi doono hebel kaalinta koowaad u galay hebelna kaalinta labaad ama heble iyo heblena kaalintaasay galeen oo ardaydu rag iyo mataqaanaayo dumarba isugu jiraane yaa la dhihi doonaa hadduu ilaahay idmo oo maktabka dacwada iyo wilaayadu ay bixin doonaan hadduu ilahay idmo dadaalka marka insha allahu tacaala ilaahay inoo suurageliyey waxaan rajaynaynaa wilaayada inteeda kale muxaafadaad kaleetana inay inoo gaarta hadduu ilaahay idmo degmada saakoogo kale waad dareemaysaan sheekheenii sheekh zaylici oo hadda xalaqaad ka bilaabay isagana insha allahu tacaala hadduu ilaahay qadaro hadda tafsiirkuu bilaabay waxaa inoo qorshaysan xalaqaad noocan oo kale iyo arday in loo sameey waxaan rabnaa xalaqaadka marka muxaafadaadkao dhanba in la wada gaarsiiyo oo bulshadeenna ay noqoto meesha dadkeenu ay ka soo baxayaan masaajid inay noqoto oo dad culamo ay nooga soo baxaan hadduu ilaahay idmo taa marka insha allahu tacaala fursaddaa dahabiga ilaahayna siiyey cid walboo jaanis heli karta inay ka faa'iidaysato haddaad fasax ku joogto dee mataqaanaa aad ka timid furumaha iyo makaatib kale iyo shaqooyin aad ka timid hal kitaaboo keliya fasaxaada hadduu ku beegaya kitaabka inaad ka faa'iidaysato waa fursad dahabiya oo qaali taa iyada marka insha allahu tacala waan boorinaynaa ragga culammada ah insha allahu tacala jazaahum allahu khayran duruustan inoo bixinayo sheekh cabdiqaadir uu ka mid yahay sheekh sayid uu ka mid yahay iyo culammada kale faraha badan ee hadda xalaqaadka gacanta inoogu haysa iyagana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda ha dhaafa ilaahayna ha inoo barakeeyo cilmigooda cilmi naafic allah inooga dhiga intaa ka bacdi xalaqaadka haddaan intaa kaga gudbo walaalayaal si aad og tihiin innagu maanta jihaad yaan ku jirnaa dagaal waxaan nahay dad lagu soo duulay oo guryahoodii iyo magaalooyinkoodii iyo cawaasimtoodii la haystaan cadowgaa marka juhdi fara badan iyay ku bixinayaan muslimiintan iyo shareecadood inay kala dhex galaan oo aan kitaabka ilahi lagu dhaqmin mar walba waxay inaga rabtaa inaan naf iyo maalba horno waa inaan ku talagalno cadowga maanta ilaahay subxaana wa tacaala meelo badan oo furmaha dagaalka ka mida ilahay wuu noogu jebiyey oo nasri iyo guuliyo ilaahay mujaahidiinta uu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey waxaan ilaahay ka rajaynaynaa marka inuu ilaahay nasri iyo guul ina siiyo oo caajilo aan dib u dhacaynin biidn illahi tabaaraka watacaala waxaana laga rabaa marka nasriga inaan ehel u noqonno oon u diyaargarowno waxaan ugu diyaargaroobaynan waxa ugu horrayso inaan ilaahay isku xirno oon isu dhuldhigno nasrigan aanan aaminin gacantayna inay ku timid allah xusna istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى